magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ayaa lagu qabtay tababar ku saabsan kor u qaadista xirfadaha nashqadeynta sawirada tababarka ayaa waxaa loo qabtay ardayda jaamacadda bariga afrika faraceeda garowe injineer maax axmed cali oo ah macalinka bixinayay tababarkan ayaa ka waramaya ahmiyadiisa
runtii tababarka galabtaan soo bandhignay wuxuu ahaa tababar qiimo leh runtii adduunka maantay waxa weeye waa scalis waa xirfad it-ga markii la joogana qofka ardayga waxaa laga rabaa inuu scalis leeyahay inuu xirfad leeyahay inuu soo bandhigi karo platform qurux badan hadduu kusoo bandhigi lahaa qaab badan hadduu kusoo bandhigaa youtube-ka haddii barnaamijyo kale runtii anigu xil walba iyo wakhti walba waxaan jeclahay inaan ardayda soomaaliyeed oo idinkoo kale ah aan waxgaadhsiiyo idinkuna aad berito mustaqbalka berito aad tihiin inaad dadka aad maaragtay berito niga siiriyeen idinkuna inaad sii gaadhsiisaan aqoonta aad halkaa u fadhidaaniin waxaa rabaa markaa barataan inaad dadkeenna aan ku celinno inaan maarata dadkeenna u soo bandhigno haddii kale dadkeenna waxaa helaya dad kale oo aan maaragtay badanaan liid ahayn oo liidership ahayn marka idinkaan raba inaad meesha ka kacdaaniin tababarkaan galabta soo dhignay oo graf desaynka ahaa oo ardayda kusoo bandhigaya loogooyinka iyo barnaamijyada kale oo ahaa istiigarada runtii barnaamij aad u qurux badan buu ahaa waana ku mahadsantihiin ardayda mar labaad mar saddexaad insha allah waan soo bandhigi doonaa intaana waan ka badin doonaa runtii barnaamijyada halkaan kusoo bandhignay oo ardayda soo bandhigeen waxaan rabnaa inay jaamacaddu ka faa'iidaysto ardayda ardaydu loogooyin bay soo bandhigtay waxyaalo badan bay soo bandhigtay waxaa la rabaa kambaniyadu inay ardayda ka faa'iidaystaaniin in maaragtay kambaniyada haddii wixii diyaara oo aydhikaara in loo sameeyo jaamacadda sidoo kale wixii aydhikaara in ardayda u sameeyaaniin iskoolada sidoo kale inaan loogooyinka aan firi ugu samayno iskoolkii rabaa in maaragtay design iyo waxyaalahaas oo dhan in ardaydu intay maar u tagaan ay firi ugu sameeyaan diyaar baan u nahay waa tababarkii ugu horreeyey ee nuuciisa ah ee loo qabtay ardayda jaamacadda bariga afrika faraceeda magaalada garowe